galab wanaagsan dhammaantiinba waa galab talaadaha bisha nofembarna ay tahay shan sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararkana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkan australia richard miles ayaa sheegay in saaxiibtinimada maraykanka iyo australia ay noqon doonto mid weli xoogan cid kastaba ha ku soo baxda doorashada soo socotee iyo maalintii u dambeysay ee ololaha doorashada ee dalka maraykanka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkan australia richard miles ayaa sheegay in xiriirka u dhexeeya australia iyo maraykanka uu weligiis noqon doono mid aada u xoogan ciddii doontaba ha ku guulaysato doorashada madaxweyne ee dalka maraykanka maer miles ayaa ku kalsoon in barnaamijka balaayiinta dollar ay ku baxayso oo australia ay gujisyada nukliyeerka ku shaqeeya uga soo iibsanaysa maraykanka uu yahay mid ammaana natiijadu dhankay doontaba ha u dhacdee ololaha doorashada dalka maraykanka ayaa galay maalintii u dambeysay iyadoo codaaruurinta la sameeyey ay muujinayso in donald trump iyo kamala harris ay markaasi isbarbardhac yihiin oo ay u siman yihiin tirakoobkii la sameeyey wasiirka gaashaandhigga richard miles ayaa sheegay in xulufaysiga ama saaxiibnimada maraykanka iyo australia uu weligiis noqon doono mid aada u xoogan madaxa basaasnimada dalkan australia ayaa sheegay inay jireen sagaal weeraro argagixiso iyo dhacdooyin sanadkan labada kun iyo labaatan iyo afarta madaxa hay-adda asio mark burges ayaa sheegay in qorshayaashaas midkoodna uusan la xiriirin bariga dhexe maer burges ayaa intaa ku daray in weerarkii argagixiso ee toddobadii oktoobar ay xamaas ku qaaday israa'iil iyo argoosigii ay israa'iil ku qaaday gaaza ay u badan tahay inay sii kordhiyaan khatarta falalka argagixisanimo saddex meelood oo meel iskudayadaas weerarada argagixiso ayaa la xiriiray kuwo ay ka dambeeyeen xag jir diimeed halka intooda badan ay ahaayeen kuwo ay markaasi sabab u ahaayeen cusurnimo wasaaradda caafimaadka khaza ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay inaysan haysan ambalaasyo ama shaqaalihii xaaladaha degdega ee ka shaqayn jiray waqooyiga fog ee khaza halkaas oo israa'iil ay howlgalka ay ka wado sii kordhisay israa'iil ayaa weerar cusub ka bilowday waqooyiga khaza bilowgii bishii oktoobar iyadoo diiradda si gaara u saaraysay jabaliya oo ah xero dad badan oo qaxootiya ay ku sugan yihiin iyadoo israa'iil ay ku doodeyso in halkaasi xamaas ay isku aruursatay mar kale aagaga kale ee weerarkan ama howlgalladanu ay saameeyeen ayaa waxaa ka mida beyd xanuun beyd lahya oo labaduba ku yaala waqooyiga khaza taageerayaasha donald trump ayaa saf dheer ugu jiray ololihii u dambeeyey ee musharaxan jamhuuriga maalin ka hor maalinta doorashada dadkaas ayaa waxa ay xirnaayeen bacaha qashinka iyagoo uga jawaabayay hadal ka soo yeeray joe biden oo loo qaatay inuu ku aflagaadeynayay taageerayaasha donald trump oo uu ku tilmaamay inay qashin yihiin madaxweyne joe biden ayaa laftigiisu ka jawaabayay hadal ka soo yeeray dad u hadlay maer trump oo markaasi hadal aflagaada oo qashin ama wasaq la xiriira ku tilmaamay jasiiradda puerto rico iyo dadka degan white houseka ayaa mar dambe xaqiijiyay in hadalkaas uusan madaxweynuhu ula jeedin taageerayaasha donald trump oo dhan ee uu ula jeeday dhowr shaqsi saadaasha hawada berita oo arbaca magaalada melbourne waxaa la filayaa in roobab ay ka da-an iyo soddon iyo saddex digrii magaalada sydneyna qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo toddoba digrii halka australian dollar waxaa lagu sarifayay maanta lixdan iyo lix senti oo doolarka maraykanka ah